dhegaystayaal sheeke xariiradu waa habsuugaaneed caan ah oo dunida oo idil bulshooyinka ku dhaqani ay ka saman yihiin waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dhaxal uu aadanuhu wadan ahaan u leeyahay inkastoo ummad waliba ay gaar u sheegato kuwa dhexdeeda ka abuurmay sumadda degaankeeduna ay ku taal jaalad badan ayay sheeke xariirada u kala baxdaa qaar baa ku saabsan dhismaha dunida iyo ifarfaalooyinka maalin walba ay indhuhu qabtaan sida cirka dhulka daruuraha roobka xidigaha habeenka iyo dharaarta qaar kale ayaa ku saabsan dugaagga iyo waayo hore dadyow uunaa oo aadanaha kale aad uga waaweynaa fiiriyaalna loo yiqiin qaar baa ku saabsan dadqalatooyinka sida dhegdheer qaar kalena madax mala awaal ah sida boqoradii soomaalida ee araweelada ohan jiray qaar baa ku saabsan dugaagga qaar kalena nafley kalluun iyo dadba isugu dhafan sida gabarey maanyo amase bahal jeexiisa sida xungurufta xagga ujeeddada sheeke xariiradu waxay isugu jirtaa qaar carruurta lagu maaweeliyo iyo qaar waayeelka qudhiis uu isugu sheekeeyo maadda iyo maaweelada ka sokow sheeke xariiradu waa habsuugaaneed ay bulshooyinku murtida kula baxaan si koobanna looga dheexan karo waayo aragnimadooda iyo falsafadooda nolosha aalaaba sheeke xariirada waxaa loo wariyaa asal ahaan sidii ay ahayd ee awoowayaal looga soo gaaray waxaase jira marar lagu soo bandhigo habab kale oo suugaaneed sida riwaayadaha iyo maansada soomaalidu waxay ka mid tahay ummadaha sheeke xariirada hodanka ka ah murtidana kula baxda sidoo kale maansayahaankii hore ee soomaalidu kama ilduufin qiimaha suugaaneed ee adeegsiga sheeke xariirada ku jira mar hore iyo mar dambaba ma yara hal abuurada sheeke xariirooyinka wax inoogu tusaaleeyey ee aynu madaxa u wada ruxnay kolkii ay maanse noogu rogeen sheekooyin aynu yaraantii ku maqli jirray markhaati waxaa taa u noqon kara sheeke xiriirada ay soomaalidu wada taqaan ummado kale inay la yaqaanaanna ay suuragal tahay waa qayb libaax sheekada ku magaca dheer ee dhacday habad dugaag oo idil maalintii ay hashu soo dhex martay boqorka kaynta waa libaaxee qaybinta hilibkeeda maalintuu waraabo u agmaday maalintii uu kaasina qaldamay markuu ku dhawaaqay in libaaxu hasha bar qaato barka soo harayna ay intooda kale ku tagaan maalintii uu boqorku qaybtaa qawaday ee intuu carooday uu waraabihii sida ba-an u gagabiyey ishiisii midigna bannaanka soo dhigay maalintii uu haddana dawaco u yeedhay uu faray iyadu bal inay neefka qaybiso waa wixii dhiifoonayde hasha oo idin maalintii ay libaaxa guddoonsiisay ee ay ku talisay iyagu inay qadaan isaguna uu hilbaha wada qaato maalintii uu libaax qaybtaa u dhoolla caddeeyey dawaxana ay sidaa nafteeda ku badbaadisay sheeke xiriirada maansayahanadii soomaaliyeed ee inta gabayga u rogay wax ku tusaaleeyey waxaa ka mid ahaa xuseen maxamuud faarax oo xuseen dhiqlan loo yiqiin waa ninkii muddada dheer sayd maxamed xoghayaha warfaafinta ula meel joogay ee maansooyinkiisa mar qora kolkuu u mariyo isagu dabadeed daraawiishta sii qaybsiin jiray tan iyo dhallaannimo weligiiba wuxuu ahaa guryaha reer sayid nin ka tirsan jabkii dariiqo kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii hogaamiyaha la qaxay ee markii dambe buurta email la tegey disembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankiina wuxuu ku jiray nimankii iilka dhigay ee xabaashiisii inta dulganoodsaday ilmadu ay gobolaysay goryo gabal u dhacay waa tii ay dabadeed daraawisi noqotay waa tay kala firirtay gaagii ka haray waa tay iniba meel afka saartay qaar nugaal isaga soo noqda qaar bay dhabo ka cidgala hara doolood ama hara xagareey qaar beegsada waxaase jiray qayb kale oo inay degaamadaa dib ugu soo noqoto lafaheeda uga baqday waa aqalka madaxtooyadii daraawiisheed intii ka tirsanayd ama lagu tirinayay waa reer sayid ama waa reer xasan nuur oo ingiriis xabashi talyaani iyo soomaaliba ay raadinayaan wiil iyo waayeelna koodii gacan lagu dhigo aan dhiiggiisa dhulka loo ogolaadeen sheekh yuusuf cabdilla xasan iyo xuseen deqle ayaa u odayaalah iyaga iyo raggii kale markay tashadeenna waxay goosteen soomaaliba inay ka raadgataan oo maatadooda galbeed iyo gendir ay la qabtaan waxay doorteen inay magan galaan caruuse iyo reer daadhi oo ahaa qoyskii u telin jiray inkastoo kolkii hore si wacan loo qabtay haddana maalmo kadib baa gardarhaysi lagu bilaabay haddiibaa wixii gacmahooda dab ku harsanaa ayaa laga wada meersaday markii dambena dumarkii ay wateen baa loo soo dhigtay iyada oo aan cidna la weydiisan baa naado buraale hortooda lagu guursaday cali daniiqo ayaa aqal iska gashaday qurux haddii la yidhaahdo waa qoftii daraawiisha uga haysatay waa afadii khaliif sheekh cabdille ee markuu ka dhintay uu sayidku ka dumaalay isna uu wax yar ka hor ka geeriyooday taas iyagoo ku ciilqaba ayaa maantii dambe caruuse oo idil duqi u bukranaa nuux maxamed daadhi waxaa hunguri ka galay jamaal sheekh cabdille oo ay sayidka walaala ahaayeen gabriina jirtay walaalkeed sheekh yuusuf ayuu abbaaray oo weydiistay isna intuu maraha naftiisa uga yaabay ayuu halhaleen iyo taashila-aan ku siiyey maxayse ugu taallaa iyadii baa markii arrinta loo sheegay iska soo taagtay iyadii baa sina loo soo marsiin waay isna sidaa kuma uu harine nuux maxamed wuxuu u yeeray xuseen daqle oo ay la ahayd inaan jamaad wax ku diidi doonin sidii ay walaalkeed wax ugu diiday show xuseenna meel xun bay ka maraysaa oo gabadhaba isagaa ka daran waxa ay caruusa ku fashay waa nin ka ceyl qaba oo ku hamiyaya siduu mar uun uga aarsan lahaa ha yeeshee maantaasi nin ay maya u bannaanayd muu ahayn wuxuu garaysan waayey habkii naada looga booliyey iyo sida fudud ee la rabo in jamaadna loogala meero waxaa isula ekaaday xoog sheegadka lagula xaajoonaye iyo sheeka xariiradii qayb libaax markaas buu tala mooday waxaa laga rabo inaanu hagaag u ogolaan hagaagna u diidin isla markaana carada laabtiisa buuxisay uu dibadda soo dhigo caruusana uu dhab u dareensiiyo ceshadaa buu tiriyey gabaygan aanu qayb ahaan soo bandhigi doono ee suugaanta soomaalidu ay ku faani karayso haddiiba maalin uun suugaamaha la tartansiiyo xuseen wuxuu yidhi dayaashow libaax baa dhurwaa qaybi yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex bal qabo qoon dhan baa nahaye markaasuu qababaalihii qoonsaduu dilay dharbaaxuu il kaga qaaday oo hoor ka soo qubaye afqashuusle goortuu dhintuu sii qataabsadayey qambaruursi iyo owhin buu qoondununucayay dawacuu kolkaa soo qabsaday sida qisaaseere iyadoo qarqari buu ilkaha qoorqabkii xoqaya wuxuu yidhi qanjaafula xumeey tali qadaarkaaga adeer gacalle qaar iyo darool qaaxa iyo feero qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuriska kuu wada qorsheeyaye islow neefka wada qaada bay tiri markaasuu wixii qaday qabsaday qodobkadafleeye waxa la yidhi qabiil male dayoy qayliyaha aanay innagoo quruun dhana maxaa qada inoo diiday qacdii hore haddaan dayey kobtii weerku sii qulushay bar baa kuu qismaa waa uu xeelay qaaryara ay aniguna qudhaasaan ahoo le qulqulateeye duqii noo qab weynaa wakaa qooqa loo digaye qadarkii ilaah iyo rab baan quudka sugayaa ee qudhaydaan u yaabaya miyaan idin kasaartiiyo warmaanan qudraba haynin baa qabash ka soo waaqsan anna qayb libaax weeye taad igu qasbaysaanee dadka igu qoslaayo iyo kobtaan ka qalbi diidaayo qadayeey adduunye uma socon waad i qaxarteene qadankii dariiqo iyo haddaan qadiimadii waayey labadii qof ee nagaga haray qaafadii dumarka tii quruxda roonayd hadday cali la qooqayso qudhoo keliya baa nagu hadhoo qalanku noo yiille tanna qaata naadaba rag bay qaaco shidataye tashigiisu siduu ahaa xuseen dhiqle hagaag wax uma diidin hagaagna wax uma ogolaan wuxuuse tiriye gabaygaa qayb libaax la baxay oo noqday nuux daadhi gabay hakiyey bilile qaysigiina ay jamaad kaga badbaaday dhegaystayaal barnaamijkeena fanku halkaa maantana aynoo joogo